bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin amaa bacdu waxaan soo haynay ictiqaadkii ay ku sugnaayeen labadii imaam abu xaatim alraasi oo abu zurcat araasi raximahum allahu tacaala noqdada kow iyo labaatanaad ayaan maraynay waxay yidhaahdeen waxyaabaha ay culimadii ay soo gaareen iyaguna ay aaminsan yihiin ka sheegeen wa ahlu lkabaa'iri fii mashii'ati illaahi caza wajalla laa nukafiru ahla alqiblati bidunuubihim wanakilu saraa'irahum ila allahi tacaala asalkani waxa uu tilmaamaya waxay leeyihiin wa ahlu lkabaa'iri dadka ahlu kabaa'irta dunuubta waaweyn galay fii mashii'ati illaahi ilaahay subxaanahu watacaala mashii'adiisa ayay ku sugan yihiin laa nukafiru ma gaalaysiinayno ahla alqiblati dadka qiblada u tukado ahlu qiblaha ah bidunuubihim dunuubtooda ku gaalaysiin mayno wanakilu waan u wakiilanaynaa oo waa u daynaynaa saraa'irahum waxa iyaga u qarsoon ila allaahi casa wajalla allah ayaan u daynaynaa noqdadan marka sheekha masale muhim buu kaga hadlo ka mida usuulu ahlisunnati aslun min usuuli ahlisunnati waljamaaca ah ay uga duwan yihiin keyrkood taasina waxa ay tahay dadka inay dunuubta kabaa'irta ah aynan ku gaalaysiinin dembiga uu sheegaya ama dunuubta uu ka hadlayana waa dunuub iskeed aan gaalnimo u ahayn waa ilaa dembigu haddii uu gaalnimo iskiis uu u yahay de isaga iskiis oo gaalnimo u yahayba haddii marka dembigu uunan sidaa ahayn ee dunuubtan macaasida kabaa'irta uu yahay gaalnimada ka soo hartay isaga cidna lagu gaalaysiin maayo ilaa qofku inuu istixlaal uu la yimaado mooyaane bimujaradi dembi lagu gaalaysiin maayo waa inuu ictiqaad la socdaayo oo uu ictiqaadiyo dembigaani inuu u bannaan yahay oo uu xalaashado weliba bacda alcilmi walfahmi isagoo markuu fahamsan yahy og yahay isagoo og waxaan inay dembi yihiin ayuu xalaashaday mathalan ama shaygiibaa wuxuu yahay macluumun min addiini bidaruura weeyaano qofkiina qof hadda dhow soo islaamay ma aha qof baadiye cilmiga kafa ku korayna ma aha waa wax isagoo kale uu garan karo sida zinada iyo khamrada iyo hilibka doofaarka xaaraantinimadooda iyo kale markaabuu xalaashaday haddii marka istixlaalka weeyaan waxa uu markaas ku gaaloobayo ee bimujaradi ficli dembi ku gaaloobi maayo marka sidaa darteed laa nukafiru ahla alqiblati bidunuubihim marka uu leeyahay waa dunuubta aan iskeed gaalnimada aan u ahayn amaa dembigu haddii uu sidiisa gaalnimo u yahay yacni istixlaal iyo istixlaal la-aan looma shardiyo sida nebiga caydiisa oo kale iskeeday gaalnimo u tahay la dhihi maayo qofkaani ma xalaashaday mase ma xalaashanin la odran maayo sidaas musxafkoo qashin lagu tuuro oo kale iyo ma xalaashaday mase ma xalaashanin la odran maayo sababtoo a dembiga sidiisa ayuu gaalnimo isaga iyo iskiisba gaalnimo u ah dunuubtu marka waa sidaa qofka marka kabaa'irta lagu gaalaysiin maayo masaladan marka mas'alo muhiima weeyaan waana wixii ugu khilaafkii ugu horreeyey sidaan soo tilmaanayba hadda ka hor ee ahlu dadka muslimiinta yacnii ku dhex faafay ama yacnii laga dhex sheegay ama khilaafkii ugu horreeyey qolo ahlu bidcaah ay ummaddan dhex keentay buu ahaa khilaafkan oo khawaarijta ayaa waxay la yimaadeen qofkii dembi kabiire ah ku dhaco inuu qofka isaga gaaloobay oo diinta uu ka baxay dabadoodna ayaga gadaashoodna muctasiladii baa timid markaasi waxay yidhaahdeen qofku haddii uu dembi uu sameeyo gaalna ma dhahayno adduunyada marka uu joogo muslimna ma dhahayno waa mansila bayna almansilatayn darajo laba darajo u dhexaysa ayuu joogaa gaalna ma aha muslimna muminna maaha sidaabay dheheen oo muslim maahan bay yiraahdeen gadaashood haddana waxaa sidoo kale yimid waxaa iyaguna sidoo kale qoladaas ka horjeestay oo quluwi kale ku yacni uga soo horjeestay murji-ada oo iyagu in badanoo kamida yiraahdeen qofka haddii uu dembi ku dhaco waa marba aanu yacni marba haddii uunan ka bixinba diinka waxaa weeyaan bay dhaheen marba haddii uu laa ilaha illahu dhahayo ama marba haddii uu ilaahay garanayo uu yaqaano amase marba haddii uu tasdiiq qalbiga alle ka rumaysan yahay wax dembiga uu ka dhibayo male bay dhaheen wabitaali waa mu'min kaamiluliimaan waa nin mu'minoo iimaankiisu dhammaystiran yahay sidaabay dhaheen labada qolana ahlu sunnaha u dhexeeyo oo waxay yidhaahdeen ninkaanu iimaankiisa ma dhammaystirna waa mu'min naaqisul iimaan sida xaggaa qoladaa idinka dhinacad u wadaanna ma ahano gaalna ma ahano waxaa weeyaan dembigu hadduunan gaalnimo ahayn iskiis bimujarad macsi uu sameeyey qofka ku gaaloobi maayo waana farqiga u dhexeeyo firaqul irjaa yacni murji-ada iyo yacnii iyo ahlu sunnaha iyo khawaarijta iyo muctasilado dhinaca iyo ahlu sunnaha wa ahlulkabaa'iri dunuubta waaweyn dadkooda kabaa'irtu marka shirkigaba waa ku jiraa dabcan laakiin hadda looma jeedo kaa maxaa yeele xadiidkii nabiga sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu ahaa alaa ukhbirukum biakbari alkabaa'ir al ishraaku billah buu ku daray ayuu ka bilaabay marka hadda looma jeedo kabaa'irtii shirkigii iyo looma jeedo oo la oran maayo shirkiga dadka laguma gaalaysiinayo ama kufriga yacni waxyaabaha kufriyaadka dadka lagu gaalaysiin maayo la dhihi maaye bimacnaa waxaa weeyaan wa ahlul kabaa'ir wixii ka soo haray weeyaan gaalnimada wixii gaalnimada ka soo haray ee dunuub ee kabaa'ir ah dembiguna kabiire iyo sagiiraba u qaybsamaa dabcan kabaa'irtu waa wixii markaa iyagu ama waciid aakhiro loo yaboohay naar oo kale lacnad wixii ku soo arooray adduunyada wixii cuquubo laga ratibay sida tuugada iyo zinada iyo waxa lamidka oo kale qadafka iyo kale sidaas in la-eg wixii dembi kabiire a lagu sheegay oo sharcigu uu kabiire ku tilmaamay inuu dembi weyn uu yahay wixii uu sharciga ku tilmaamay waxyaabahaas oo dhan marka ayaa wixii naar loogu goodiyey qofkiisa wixii cadaab sidaasoo kale loogu goodiyey dunuubta kabaa'irtu adigu marka waxaa weeyaan waa dunuub aada u fara badan wixii marka gaalnimada marka laga reebay inta kale qofka lagu gaalaysiin maayo bimujarad yacni samayn uu sameeyey keliya lagu gaalaysiin maayo ee waxaa weeyaan haddii ay dhacdo in la gaalaysiiye waxaa lagu gaalaysiiyey waa istixlaal waa istixlaal amaa dembiga gaalnimada ee shirkiga iyo waxa lamidka ah isagu yacni waxaa weeyaan mawaanicdii kufriga qofka inay ku qumto mooyaane si kale yacni haddaanay mawaanic ku qumin dembiga sidiis oo gaalnimo u yaha waa ku gaaloobaya qofka waana lagu gaalaysiiyaa wa ahlul kabaa'iri waxa uu yidhi marka dunuubta kabaa'irtaee gaalnimada ka soo hartay dadka ku sugan fii mashii'ati illaahi mashii'ada la dhexdeeday ahaadeen in gaalnimada laga reebayana waxaan annagu iska wadanna ma ahane allah subxaanah wa tacaala baa wuxuu leeyahay in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa mashii'adii marka waxaa la geliyey maa duuna daalika wixii shirkiga ka soo haray ayaa la geliyey ayb kabaa'irta inaan lagu gaaloobin waxaa ku tusayso aan shir-an gaalnimada ahayn wa in daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu iyagoo dagaalamayo oo dembi kabiire ah ku jiro ayaa haddana waxaa la yidhi wa in daa'ifataani min almu'miniin laba kooxood oo mu'miniinta ka mid a hadday dagaalamaan labada daa'ifeed dagaalamayso ilaahay mu'miniin buu ku magacaabay aayaadka waxaa ka dambeeyo inama almu'minuuna ikhwa ayaa ka dambayso sidaasi la-eg dhinaca kale haddii haddana aan fiirino yacni waxaad arkaysaa gaalnimada yacnii macaasida inaan lagu gaaloobin waxaa ku tusaya sidoo kale qowluhu tacaalaa faman cufiya lahu min akhiihi shay-un qisaastii baa laga hadlayay nin qof walaalkiisa oo muslima dilay ee nin kale dadkii eheladiisa ahaa qofkaasi oo ninkan wax dilay iyo dadka oo wax ka dilay yaa walaalo layskaga dhigay walaaltinimadana waxaa weyaan midda iimaanka unbaa hadda ayaddu ay tilmaamaysaa faman cufiya lahu min akhiihi shay-un qofkii xagga walaalkii laga cafiyey walaalku waa keena waa weliyudamka kii dhiigga ninkan ou dilay dhiiggiisa ninkii lahaa waa walaalkiis baa laga dhigay marka qofka mu'minka hadduu ku dilo iyo hadduu ku dhaco iyo hadduu ku caayo mar walba waa walaalkaa un maxaa yeele iimaankii ugama bixin taa iyadaa nacam maxaa yeele gaalnima ma ahan dunuubta iyada ah mana ka wadno yacni dadka hala dhaco hala laayo inaan leenahay waxay tahay laakiin masalada waxaan ka bayaaninayno ama aan kaga ka cadaynayno waa inaanu gaaloobaynin un hadda muhiimaddu waa sidaas ayb sidaasoo kale allah subxaanahu watacaala nabiga sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu yidhi man sallaa salaatana wastaqbala qiblatana wa akala dabiixatana fadalika almuslimu aladii lahu dimmatu allahi wa dimmatu rasuulihi falaa tukfiru allaha fii dimmatihi qofkii salaadeenna tukado qibladeenna u jeesto dabiixadeenna cuno waxa aan gowracno cuno fadalika almuslim kaasi waa muslimka alladii lahu dimmat ullahi wa dimmatu rasuulihi leh magantii alle iyo rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam dimadiisa ayuu leeyahay falaa tukfiru allaha fii dimmatihi alla marka dimadiisa ha khiyaaninina khiyaana wax lamida ha ku samayninina taa marka waxay ku tusaysaa qofka xadiidka bukhaari baa wariyey waxay ku tusaysaa marka qofka muslimka ah marba haddii uu yacnii muslim uu yahay inuunan ku gaaloobaynin islaamnimadii baa u sugnaatay waxa uu uga baxaa inay gaalnimo cad noqoto asalkan marka waxaa khilaafay iyo axaadiidta kaleo aadka u faraha badan oo nebigu uu ley man maata laa yushriku billahi shay-an dakhala aljanna shirkigiibuu ka reebay yakhruju min annaari man qaala laa ilaaha ila allah naarta waxaa uu ka soo baxaya qofkii laa ilaha illa allahu yiri dabcan qalbigiisuna ay run ka tahay ikhlaas shuruudihii toddobada ahaana wato wa nacam marka adilada sidaasoo kale way badan tahay ahlu sunnahana waxaa ku khilaafeen qolooyinkan aan sheegnay zamankan hadda ama casriganna dadka takfiirka ee muslimiinta gaalaysiiyo oo aan hilbahooda cunin ee aan ku daba tukanin kuwa iyaga ayaa marka waxaa weeyaan wado baabka isagan marka waxa uu yidhi wa ahlulkabaa'iri dunuubta waaweyn dadkeeda fii mashii'ati illaahi bay ku sugan yihiin laa nukafiru ma gaalaysiinayno ahlalqiblati ahluqiblada bidunuubihim ku gaalaysiin mayno dunuubtooda ma ku gaalaysiinayna dunuubta marka waxa wax lagu gaalaysiiyaa awalan waa inay noqdaan wax gaalnimo ah oo alleh rasuul ay caddeeyeen ficilkaa ama qowlkaa ama ictiqaadkaa gaalnimadiisa ay caddeeyeen huma markay alleh rasuul ay caddeeyeen oo nas cad oo ku yimid gaalnimadu qofka ku dhacay baa marka waxaa weeyaan marka la rabo qofka ku dhacay in la gaalaysiiyo waa in marka loo eego mawaanic wax maanica oo u diido gaalaysiinta ma jira mase ma jiro mawaanicduna waa afar culimadu inta ay sheegeen waxaa weeyaan casharkii horena koowaadna waa uga hadalnay waa jahli qofka inuu waxa jahli kaga sugan yahay maba ogaba inay gaalnimo tahay waxaani dembigaani gaalnimadiina marka jahli buu kaga sugan yahay weliba iyadoo la eegayda masaa-ishu masaa'il daahira miya masaa'il khafiya miya qofka yacni qofka masalada iyadoo la eegayo oo aan la idlaaqaynin taa laftirkeeda ayb jahligi waa maanic waxaa maanica ta'wiilku waa maanic nas inuu si qaldanba u fahamsan yahay ee uu nas ta'wiilsanayo marka isaguna tan saddexaad waxa ay tahay alikraah in lagu dirqinayo nacam tan afaraadna waxa ay tahay qofkan yacni in duhuul ama yacni waxaa la dhihi karaa alkhata qofku inuu gaalnimada uga soo baxsatay isagoon rabin isagoon yacni waxaan ujeedaa waxay uga soo baxsatay carabkiyaa ka boobay mathalan oo kale nacam cadamulqasdi nacam ee qofku laakiin isagoo kelmadan marka uu dhahayay ama ficilkan uu sameynaya waa u qasday laakiin inuu gaaloobo uma qasdin taa iyada waxba ka diidi maysa nacam taa waa gaalnimada way keenaysaa nacam qofku shardi maaha inuu gaalnimada u qasdo isaga nacam ee muhiimku waxay tahay ficilkan iyo qowlkan haddii aanu u qasdin ficilkan iyo qowlkan aanu u qasdin ooba moog yahayba maba ogaba ficilkan inuu ka yimid iyo qowlkan inuu ka yimid iyo maba ogaba markaa weyaan marka maanic min mawaanici atakfiir almucayan ay tahay nacam marka daahirada ah qof mucayana lama gaalaysiiyana waa khalad oo ahlu sunnada yacni dawaabid waa ku gaalaysiiyaan iyo qawaacid sidaas la egna waxaa weeyaan haddii la yidhaahdo qof kastoo gaalnimo ku dhacana gaalnimada ha lagu tuuro waa gaal ha la yidhaahdana dariiqadii takfiirkii baa lagu dhacayaa marka umuuruhu marka waa dhexdhexaad laa nukafiru ahla alqiblati ma gaalaysiinayno bidunuubihim ku gaalaysiin mayno wanakilu saraa'irahum sirtoodana waxaan u tala saaranaynaa ilallaahi casa wajalla allah subxaanahu watacaala oo dadka xadiidkii nebigana wuxuu ahaa wa xisaabuhum cala allah dadka hadday islaamnimada la yimaadaan qalbiga waxay ugu qarsoonaan annaga anaan ogeyn allaan u tala saaranaynaa laakiin hadday wax kasoo daahiraan waa loo qabanaa sidii cumarba dhihi jiray nacam dadka saraa'irtooda allaan u xil saaranaynaa amaa waxa uu yidhi waxaad noo muujisataan ayaan inoogu qabanaynaa walidaalika qofka munaafiq ee gaalnimada ku haysta qalbiga waa dhici kartaa kolalka qaar inay kasoo baxbaxsato oo ilaahayna waa ka dhahaya walow nashaa'u la araynaakahum fala caraftahum bisiimaahum wala tacrifannahum fii laxni alqowl wanuqiimu farda aljihaadi walxaji maca a'immati almuslimiina fii kulli dahrin wa zamaan wanuqiimu waan oogeynaa farda aljihaadi jihaadka faradkiisa ayaan oogeynaa waalxaji xajka faradkiisa ayaan oogeynaan la imaanaynaa maca a'immati almuslimiin muslimiinta madaxdooda ayaan la oogeynaa fii kulli dahrin waqti kasto iyo wa zamaanin xilli kastaba wa ana aljihaada ictiqaadkoodu wuxuu ahaa jihaadku maadin inuu yahay mid socdo mundu bacatha allaahu intuu alla soo diray nebiyahu sala allahu calayhi waaalihi wasalama nebigiisa ilaa qiyaami saacati laga gaaro maca ulil amri jihaadka lala galo dadka madaxda ah iyadoo lala socdo min a'imati almuslimiin muslimiinta madaxdooda ah laa yubdiluhu jihaadka ma buriyo shay-un waxba ma buriyaan walxaja wa ana alxaja xajkuna kadalika sidaada oo kale weeyaan labadan faqra marka musanifku wuxuu ku qiray wuxuu ku taqriirinaya halkan jihaadka iyo xajka in lala jihaado lala xajiyo oo lala socdo yacni iyaga lala qabto shaqadaas maca a'imati almuslimiin dadka madaxda muslimiinta ah jihaadka iyo xajku safar bay rabaan jihaadkuna maamul buu rabaa oo waxa uu rabaa dadkii wax qiyaado inay leeyihiin maamul kala dambeyn oo haddaynan kala dambeynin waa fashal baa ku dhacaya walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin amwaal iyo maal ayaa la kala qaybinayaa la maamulayaa nufuus ayaa la goynayaa dad baa lagu soo qabanayaa iyo maxaabiis iyo shanigooda heshiisyaa lagu kala qortaa waxaasoo dhan marka waxay u baahan yihiin laabudda min saa'isin yasuus qof maamulo waa inay leeyihiin walidaalika ambiyada ilaahay iyagaa maamuli jiray nabigeena caleyhi salaatu wasalaam xilligiis isagaa maamuli jiray jihaadka dabadeedna abuubakar huma cumar huma cuthmaan huma cali wahaakada muslimiintuna sidaa unbay ahaayeen ee dad aan nidaam lahayn ma jihaadi karaan sidaa darteed xajkuna waxa uu kula mid yahay waa inuu isaguna maamul safar safar baa la baxayaa waa inuu safarkaa iyo dadka masaalixdooda iyo waa inuu wado imaam ama naa'ibkiis qofuu isaga u xil saartay haddana meeshii markii la tago dadkii waxaa weeyaan waa inay carafo carafo istaagideeda iyo habka yacni wakhtiga la istaagayo iyo sida wax loo maamulayo laabudda min saa'is isaguna waa inay madax waa in maamul oo jiraa labadaa marka sidaabaa si gaara loogu sheegaa nacam ayb wanuqiimu farda aljihaadi baan oogeynaa buu yidhi iyo walxaji xajka faradkiisa maca a'imati almuslimiinaan la oogeynaa fii kulli dahrin waqti kasto iyo wa zamaanin xilli kasto yacnii ninku isagu ama ha ahaado ninka madaxda ah nin shar badan ama nin khayr badan ha ahaado khayrkiisa iyo shartiisa isagay u gaar tahay laakiin camalkan la qabanayo ee jihaadka marba haddii uu iyo xajka marba haddii masaalixdii muslimiinta uu u taagan yahay ee muslimiintu ay maslaxadoodii xasilayso waa lala qabanayaa ee isaga la eegan maayo nacam sideeduna camal kastaana waxaa weeye waa un noocaas oo qofka mas-uuliyaddii dhibkiisuna isagu saaran yahay wixii tabiicadeeda wixii kaloo adiga khayrkiisa aad leedahay nacam oo nebiguna sala allahu caleyh waali wasalam waa kii iska daayay yiri dadka madaxda laa maa aqaamuu fiikum asalaa intay dhexdiina salaada ku oogayaan nacam xadiidkii kalena waa tu ah fa inamaa calayhim maa xumiluu wa calaykum maa xumiltum iyaguna mas-uuliyadoodaa laga rabaa ayuy leeyihin idinkuna tiinna haddii marka isagu tiisu qaybo kamida uu kasoo bixi waayey ee qeybna uu kasoo baxayo qeybta uu kasoo baxayo kula tacaawun adiga sideedana tacaawunka sharciga ah ama madax lala tacaawuno ama cid kaleba lala tacaawuno wax allaala wixii alla jecel yahay qofkii u taagan ee yidhaah shay maxbuubo alla uu jecel yahay qofkii dalbado in loogu kaalmeeya waa la waafaqayaa nacam waa lagu kaalmaynayaa haddaynan mafsado ka dhalanaynin waana sida ibnuulqayim uu taxqiijiyey kitaabkiisa zaadulmacaadka ou aad ugu taxqiijiyey marka uu ka hadlayo fawaa'idda sulxulxudaybiya ku jirto juska saddexaad zaadulmacaadka halkaad u laaba nacam ayb marka masalada ku saabsan marka tacaawunka wixii maxbuubo alla uu jecel yahay haddaan mafsado ka ratibmaynin qofka waxaa weyn in la siiyo waay lagulana kaalmeeyo lagu kaalmeeyo na lagulana tacaawuno nacam marka zamankan waxaa iska jirta dad yacnii dhinac tacaawunkii ka arko dhinacyo kalena aan ka arkin oo bal u arka yacnii bacdi nnaas haddii lala tacaawuno amaba ay dhacdaba dadka qaarkood iyagoo maxbuub wax alla jecel yahay u taagan ee dembi adiga aadan aadan yacnii ku kaalmaynayn dembigooda aadan ku kaalmaynaynin oo aa ku kaalmaynaysa keliya shay ilaahay jecel yahay markaana taagan ee daruuri ah isla markaana aan ka dhalanaynin mafsado shaygaa maslaxadaa ka weyn haddiiba si uun yacnii dad aan wax ku sadaqaysannaha xataa haddii laysu kaalmaysto marba haddii hebel ku jiro waxay leeyihiin waxaa weeyaan sunnadaaba looga baxaaba nacam marka waa dadaan waxba akhrinin waay nacam ama ayagu waxay necab yihiin un diinka ku wado nacam marka diinka ilaahay ridaha iyo nacaybkuna waa in diinka lagu saleeyo ee ma ahane qof ra'yigii in lagu saleeyo maarintan in ilaahay looga cabsado waana inaan dadka lagu tarbiyeynin wax noocaas oo kale ah waana dadka in lagu tarbiyeeyo waxa ay a'immadu ku qarirayaan a'immadeenna kutubtooda marka sidaa marka iyadu taa waa taasa dadkuna nebiga weliba yacnii imrada iyo madaxt madax in la samaystaa waa waxa nebigu ou ku yacni masaa-isha uu ku khilaafay jaahiliyaday ka mid ahayd oo jaahiliyadu ma aqoonin nin madaxo ay ka dambeeyaan nabigeenana sala allahu caleyh waali wasalama aad buu noogu tirtirsiiyey waxa uu yidhi idaa kharaja halaahatun fii safarin falyu'miruu axadahum saddex hadday safar u baxayso hal nin imaamha ka dhigtaano amiir ha u noqdo xadiid abu daawuud baa weriyey sheekh alalbanina saxiixada ayuu ku saxiix yeelay xadiidka isagaa nacam marka asalkan kan ah marka ahlu sunnada qolooyin badan baa ku khilaafay oo waxaa ku khilaafay raafidada oo waxay yidhaahdeen ayagu imaamka kan macsuumka ah waa miday iyagu iska dhaadhiciyeen oo aan dembi gelin oo hadda god ku jiro kaa markuu soo baxo unbaa la jihaadi karaa waxaan kaloo a'immadan kale lalama jihaadi karo lagama dhinac jihaadi karo sidaabay dheheen kuwaana marka waxaa weeyaan waa de imaam macsuumana ma jiro waxaan ay leeyihiinna waa wax owhaam iyagoo iska dhaadhiciyeen ninbaa god galay kun sano ka hor waa ninka ay sheegayaan aabihiis nin wax dhalayba ma ahan fi taariikh nacam tan kale marka iyadu waxay tahay qolada kale ku khilaaftay waa khawaarijta oo khawaarijtu ayagu daaco ma yaqaanaan amiiril adeeco ma yaqaanaan ilaa inuu baari yahay ma ahani haddii uu hal dembi galo ama macsi ay amiirka ku arkaan waa ka furanayaan waana la dagaalamayaan weliba nacam waana masalada khuruujkana waa noo imaan doontaa muctasiladuna waa lamid iyaga laftirkooda oo imaamka jaa'irka ah ama imaamka yacnii macaasida ku dhaco waxa ay leeyihiin iyaguna waa in lala dagaalaa oo al amru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar ayaa usuushooda ka mid a ahlu sunnuhuna waxaa weeyaan wixii macruufa in lagu adeeco munkarna aan lagu adeecin lalana dagaalin sababtoo a dagaalka mafsado unbaa ka ratimaysa lala dagaalamayo nin madaxa muslima haddaanu gaaloobin ninkaa isagaa nacam ayb nuqdada ku xigtoona ku tilmaami doonaa khuruujka nacam wa nuqiimu waan oogeynaa farda aljihaadi waalxaji maca a'immati almuslimiin aan ka dhinac oogeynaa yani inagoo la jirno fii kulli dahrin wa zamaan waqti kasta iyo xilli kastaaba ayb hadday ku dadaalayaan sidaa iyaku nacam wa ana aljihaada maadin jihaadkuna inuu yahay mid tegey mid socdo yacni mid socdo mundu bacatha allaahu laga bilaabo intuu alla soo diray nabiyahu sala allahu caleyh waali wasalam ilaa qiyaami saacati laga gaaro ayb maca ulil amri ulil amriga macooda lala yani jihaadka lala galo min a'immati almuslimiina ah imaam yaa la yidhaha marka ulil amri marka la idlaaqo madaxday culummaday ku dhacdaa oo ilaahay waxa uu leeya ya ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula wa ulil amri minkum madaxda iyo culummada labadaabay ku dhacdaa haalibka arrimahan jihaadka iyo maamulkiisana madaxdaa iska leh nacam culimadana marka madaxduna waa inay culummada uga dambeeyaan oo ay su-aalaan yacni ayb haddaanay ayagu aqoon lahayn oo aysan culummo ahayn imaam sidoo kale qofku goormaa la dhihi karaa muslimiinta oo imaam u yahay nacam masalada iyada taasa in la fahmo u baahan saddex xaaladba waa la dhihi karaa fuqahada sida ay kutubtooda ku cadaynayaan imaamada markay ka hadlayaan sunnada yacnii saxaabada siday iyo siday sunnada ku dureersantay saxaabada kan koowaad waxaa weeyaan inay la baayactameen ahlulxalli waalcaqdi inay la mubaayacoodeen ninka imaamka waa nin ay ahlulxalli waalcaqdiga la mubaayacoodeen ahlulxalli waalcaqdi yaa la yidhaahdaa waa dadka wax furee wax xiro waa culimada waa dadka qabaa'ilka madaxda oo ru'asada ah iyo wa wujuuhu nnaas dadka dadka wejiga kuleh nacam dadka dadka wejiga kuleh saddexdaa qoloba waa culimada kow waa odayaalka qabaa'ilka madaxda u ah laga dambeeyo loo istaagayo yacnii waxa ay u waxay amraan oo kale iyo wa wujuuhu nnaas dadka dadka wejiga kuleh sumcadda badan kuleh nacam oo hadday meesha wax ka dhacaanba dadka ugu horeeyo indhaha lagu soo taagayaba ah qolooyinkaa waa nin mooryaana oo isbaaro taagan ma ahan yacni ulul amri ma aha nacam ayb sidoo kale yacni waxaan u jeeda ahlulxalli waalcaqdi ma aha cafwan ahlulxalli waalcaqdiga marka waxday doortaan qofkay doortaan oo imaam noqonayo waa qolooyinkaas meel hadday culimadii ka maqan tahay dhammaan culimmada laga wada zuuliye kulli kulli oo la yidhi culimo meeshaa loo diri maayaba la dhahay haddana wax lagu soo dhiso nin madaxa ayaa lagu soo dhisay la yidhaahdo sugnaan maysa madaxtinimadiisa maxaa yeele ahlulxalli walcaqdigii xubintii ugu muhiimsanayd baa ka maqanoo culimada nacam culimada markaan leeyahana sinfigooda un baan ujeedaa aniga nacam ayb cid ay isticmaar ou keensaday isticmaar gaalaa daday keensadeenna de ahlsifo iyo qaab qaabka uu ku yimid ma ahan qaab sharciga nacam mana ahan yani sidaana ku sugnaan maysa imaamadiisu nacam ayb sharci ahaan iyo caqli ahaan ahlulxalli walcaqdigu marka waa culimada ruasa ru'asada iyo wa wujuuhu nnaas waa imaamu nawowi sida uu leeyahay nacam majmuuca ee uu ku leeyahay minhaajka shuruudda loo dejiyaana waa shuruudda markhaatida loo dejiyo kale nacam oo qofka markhaatida noqonayo shuruudaha laga rabo yaa iyagana loo dejiyaa marka cadaaladdu waa qeyb kamida weyn waa nacam qofaan cadli cadaalad ku sifaysnayn ahlulxalli walcaqdiga kuma jiro nacam sifada labaad waxa ay tahay ninku imaam uu ku noqon karo in la in amiir ka horeeyey inuu isaga khaliifay ee uu yidhi markuu dhimanayay ninkan baa madax idiin ah cumar baa saa ku yimid abuubakarna waxaa doortay ahlulxalli walcaqdigii cumarna wuxuu ku yimid marka istikhlaaf cuhmaan iyo calina dabcan ahlulxalli walcaqdiga ayaguna doortay sifada saddexaad waxa ay tahay inuu xoog ku qabsado waa xaaraam midda saddexaad oo ummadda taladooda in la boobaa ma bannaana laakiin hadday u suuro gasho ee uu yacnii dadkii ka wada adkaado hubkii ka dhigo oo jidadkii nabadgeliyo waa la iska adeecayaa marba hadduu muslim yahay nacam si kastoo xaaraanba ha ku yimaadeen laakiin way sugnaanaysaa madaxtinimadiisu nacam oo lala dagaali maayo si loo daayo oo loo baaqi yeelo ummadda dhiigooda iyo cirdigooda nacam saddexdaa qaab baa marka imaaradu midna waa xaaraam laba wejna waa laba wej oo bannaan oo yacni sharciga uu qabo ayb wixi aan sidaa midna ku imaanin amiir weeyaan xoog maba lahaba amiir bou sheegana ahlulxalli walcaqdi ma dooranin amiir bou sheegana isticmaar buu u joogaa nacam oo isticmaarkaa xoog ku keenayba matalan nacam sida hadda dhacaysaba kuwaasoo kale kuwayaalka noocaas oo kale ah ama dad baa intay meel isugu tageen oo aan culumo aynan ku jirin oo wujuuhu naas dhan laga eriyey meesha laga bixiyey wujuuhu naas iyo dadkii laga waxeeyey ee ayagu yacni isticmaarkii oo gacantiisa ku qortay dadka noocaasa kuwa noocaas oo kale marka waxaa weye wax u sugnaanaya male waa khaa'iniin kuwa iyagu nacam sharcigana khaa'iniin bay ku yihiin caqliga iyo yacnii iyo xataa umamka gaalada agtooda xataa kuwaasi haddii wadamadooda waxaasoo kale ay ka dilaacaan khaa'iniinay u yaqaanaan marka waxaa yaableh dad marka intaa kitaabo sitay oo kitaabo xambaarsanaa haddana inay fahmi la-yihiin ahlulxalli walcaqdiga waxa ay yihiinba nacam marka qofku nacaybka aan ku xadidnayn sharciga aan ku xadidnayn waa u indhatirayaa qofka ilaaha laga cabsada marka waan aljihaada jihaadkuna maadin weyaan mundu bacatha allaahu nabiyahu sala allahu aleyh ali wasalama ilaa qiyaami saacati laga gaaro maca ulilamri ulil amriga lala iyadoo lala jiro min aimati almuslimiin muslimiinta madaxdooda ah laa yubdiluhu shay-un marka min aimati almuslimiin waa kuwa marka waa sheegnay ayb jihaadkuna dabcan marka iyaga in lala oogo daruurada keenaysana waan tilmaannay laa yubdiluhu ma buriyaa jihaadku shay-un waxba ma buriyaan ayb imaamkan baa jaa-ira jihaadku kuma buraayo walxaja kada alxaja wa ana alxaja xajkuna kadalika sidaada oo kale weeyaan ayb walaa naraa arki mayno alkhuruuja bixitaan calal a'imati lagu baxo oo lagu jabhadeeyo lala dagaalo dadkaa madaxda ah aan soo sheegnay hadda sidaan saddexdii haboon sheegnay mid kamida ku yimid walal qitaalana ma banaa ma arag ma arkayna dagaal filfitnati fitnada dhexdeeda lagu dagaalamo wanasmacu waan maqlaynaa wanudiicu waan adeecaynaa liman ayaan adeecaynaa oon maqlaynaa wallaahu allaahu alla oo u dhiibay amranaa taladeenna walaa nansicu siibi mayno yaddan gacan min daacatin daaca ka bixin mayno gacanna daaca ka siibi mayno ayb halkanna wuxuu uga hadlay marka mas'alo kaloo tii hadda calaaqalla laho waa khuruujka waxaa la yidhaha oo caqiidada ahlu sunnada waxaa lagu qoray khuruujka inuu xaaraam yahay nacam oo usuusha ahlu sunnada waxaa ka mid a dadka madaxda ninka madaxa madaxda ee jaa-irka inaan lala dagaalamin oo aan seef lagu zuulinin maxaa yeeley awalan marka hore waa cuquubo sida xasanulbasri uu dhihi jiray oo dadku markay weecdaanoo xaqa ka leexdaan ayaa waxaa lagu imtixaanaa imaam jaa-ira lagu imtixaanaa marka haddii la yidhaahdo cadaabkii allah seef ama xabad looga hortegaana yacni waxaa weeyaan maahane waa in tooba looga hortagaa walaqad akhadnaahum bilcadaabi fama stakaanuu lirabbihim wamaa yatadaracuun ayuu soo qaadan jiray xasanulbasri tafsiirka aayadda haddaa fiirisaan aathaarta xasanulbasri ka imaanaysa sidaabay tilmaamaysaa tan kale waxaa weeyaan amiirku waa laba un kufri bawaaxa inuu la yimid oo aan wax ta'wiila aqbalaynin iyo inuunan la imaanin kufri bawaaxa haddii uu la yimaado ahlulxalli walcaqdigaa laga rabaa ninkaa inay siibaan oo ay qof muslimiinta u keenaan qof mumina nacam oo gaal daacadiisa ku laasimi maysa dadka nacam xadiidkii cubaadata bni saamitna wuxuu ahaa wa anlaa nunaasica alamra ahlahu ilaa an tarow kufran bawaaxan cindakum fiihi min allahi burhaan madaxtinimada dadka inaan lagu qabsanin oo aan lagula dagaalamin ilaa inaad gaalnimo cad ku arkaysaan maahane oo idinkuna xujo ah oo haysataan waa gaalnimo aan ta'wiil aqbalaynin sidaa marka markay timaado yaa marka waxaa weya daacadiis waa baxaysaa meesha waa ka baxaysaa laakiin in allaale inta uu muslim yahay daacadiis waa joogeysaa waxa lagu adeecayaana waa macruufka inama adaacatu bilmacruuf waxa laysku adeecaa waa macruufka ee ma ahan munkar lagu adeeci maayo isaga laftirkiisa ayb haddii marka uu xaqii ka leexdo oo maalkaaga uu kaa qaato ama uu adiga wax ku yaalo iska daa mafsadada ka ratib maysa dagaalkaa ka daran xadiidkii waxa uu ahaa wain julida dahruka haddii madaxaaga garabkaaga dhabarkaaga la tumo wa ukhida maaluka maalkaaga la qaato xataa iska adeec maqal xataa haddii maalkaaga la qaato dhabarkaaga la garaaco nacam maxaa yeelay dhibku adiga kaligaaba markaa ku haystaa laakiin hadhow waa camimaya khuruujka iyo bixitaanka madaxda lagu baxaa markii hore dariiq ayuu u ahaan jiray bacdi salaf afraad salafkii ka mid a oo waa jiraan yacnii dad madaxa ku baxay ee la dagaalamay laakiin markii mafaasidiisii la arkay waxaa lagu ijmaacay xaaraantinimadiisa nacam ijmaaca sidaasoo kalena waxaa tilmaamay ibnu xajar kitaabkiisa tahdiibu tahdiibka tarjamada alxasan ibnu saalix ibni xay nacam sheikhulislaam ibnu teymiyana usuusha ahlu sunnada iyo ayuu ku daraa nacam a'imadoo dhanna way ku daraan daxaawi iyo waa ujeedaa hadda tan iyo nacam ay sidaa ay hadlayaan nacam marka yacni tii hore wixii hore markaa waxaa weeyaan looga dayan maayo waaladiina tabacuun biixsaan baa afraaddaa wan wanaagsanayd ee salafka ka mid ahayd ee uu ka dhacay khuruujku ixsaan unbaa looga daydaa ma ahne taasoo kale loogama dayanayo nacam ayb waxaa ixsaanka in looga daydo weeyaane taasoo kale inaan looga dayanin bal dadkii saadaatu asalaf ama aktharu salaf waxay ahaayeen inay waa reebi jireen khuruujka iyo bixitaanka madaxda lagu baxo dadka waa ka celin jireen oo cabdullaahi bn cumar waa ka celin jiray sidoo kale yani waxaa weeyaan xasanulbasri kadalika saabuu ahaa shacabi caamir ibnu shuraaxiil shacabi minhaaju sunnaha juska afaraad aad buu uga hadlay masalada iyada khuruujka marka qofku marka khuruujku marka madaxda lagu baxaa waata walaa naraa arki mayna alkhuruuja bixitaan cala alaimati madaxda lagu baxaa annagu arki mayna buu yiri arrintaa iyadana waxay ku khilaafeen ahlu sunnada khawaarijta iyo muctasilada khawaarijta marka way ku baxaan oo waa la dagaalamaan muctasiladuna sidoo kale waxaa ka mid a alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar usuushooda waxayna ka wadaan ninka xaakimka in lagu baxo nacam walidalika sheikhulislaam ibnu teymiya waxa uu yidhi walihada kaana almashhuuru min madhabi ahli sunnati annahum laa yarawna alkhuruuja cala alaimati sida mashhuurka ahlu sunnada ka ah ictiqaadka madhabkoodu waxaa weeyaan inaynan arkaynin madaxda in lagu baxo annahum laa yarawna alkhuruuja cala alaimati wa qitaalahum bisayf seef in lagula dagaalamana ma arkaan wa in kaana fiihim dulmun inkastoo yacni dulmiba ha ahaada iyaga dhexdooda kamaa dalat calaa dalika alaxaadiidu saxiixatu almustafiidatu can innabiyi sala allahu aleyh ali wasalam sida axaadiidta mustafiidkaa ay timid ay ku timidba lianna alfasaada fi lqitaali maxaa yeele fasaadka dagaalka ku dhex jiro waalfitnata fitnada fasaadka ku dhex jiraa nacam lianna alfasaada fi lqitaali yani liana alfasaada fi lqitaali walfitnata waliana alfitnata yani fitnada acdamu min liana alfasaada fi lqitaali walfitnati acdamu min alfasaadi alxaasili bidulmihim duuna qitaalin walaa fitna haddaan lala yani fasaadka haddii aan lala dagaalamin oon fitno lagu kicinin fasaadka imaanayo iyo marka lala dagaalo midka imaanayo waxaa badan midka lala dagaalo marka lala dagaalo kan imaanayo sidaa darteed baa loo reebay ayuu leeyahay minhaaju sunnaha juska saddexaad saddex boqol sagaashan iyo ko ayb axaadiidta nebigana de marka waa xadiidka cubaadata bnu saamid baa u daliila waxaa u daliila kii kale nabiga sal ll ly slam uu yidhi wain jalada dahraka wa akhada maalaka ismac wa adic adeec markay yidhaahdeen rasuulka ilaahi afalaa nuqaatiluhum miyaanan la dagaalamaynin madaxdaas xunxun waxa uu yidhi laa maa aqaamuu fiikum asalaa maya buu yidhi intay salaada idinku dhex oogayaan hala dagaalaminoo daaya kufriga bawaaxa un inay la yimaadaan markaa un weyaan marka qofku markaa uu ka baxayo yani daacadooda marka ay zuuleyso ayb waxaa kaloo marka uu tilmaamayaa wala alqitaala fi lfitna ay walaa naraa arki mayna alqitaala dagaal fi lfitna fitna lagu dagaalamana arki mayna ayuu yidhi dagaalka marka fitnada lagu dagaalamayo inaan in laga dheeraado isagana usuusha ahlu sunnada ayuu ka mid yahay dagaalka marka fitnada lagu dagaalamaya ayaa dhowr qowl laga kala yidhaahdaa qowlka jumhuuru ahlilcilmi ama jumhuuru salaf ay qabaan imaamu tabarina laga soo guuriyey ee ibnu xajar iyo qurtubi tadkirada uga soo guuriyey oo ibnu xajar fatxulbaariga uga soo guuriyey imaamu nawowi sharaxa muslimka uga soo guuriyey waxaa weeyaan marka waa marka loo dagaalamayo marka la dagaalamayo oo aan la kala garanaynin wax xaq wato iyo wax baatil wato aan la kala garanaynin ama mulki iyo boqortooye wax lamida loo diriraayo walidaalika masalada ibnu xajar fatxulbaariga kitaabuulfitan ayuu uga hadlay baabka wuxuu kaga hadlay baabun takuunu fitnatun alqaacidu fiiha khayru min alqaa'im oo waxa uu yidhi walmuraadu bilfitnati fitna waxaa loola jeedaa maa yansha-u cani alikhtilaafi fii dalabi lmulki waxa ka dhalanaya waxa khilaaf ah ee imaanayo ee ka dhalanayo mulki iyo madaxtinimo doonisteed xaysu laa yuclamu almuxiqu min almubdil meel aan la aqoonin qof xaqle iyo kan baatilka ku socda aan la kala garanaynin qaala atabariyu imaamu tabari waxa uu yidhi ikhtalafa asalafu faxamala dalika bacduhum cala alcumuum salafka way isku khilaafeen buu yidhi axaadiidtan oo fidnada reebaysa qaar baa marka waxa ay ku xambaareen xadiidka caam inuu yahay wahum man qacada can adukhuuli fi lfitna kuwaasina waa kuwii ka fariistay fitnada ama dagaalka yacnii kuwaasina waa kuwii ka fariistay dagaalka beyn almuslimiina ka dhexdhacay mutlaqanba oo dabari waxa uu yidhi ikhtalafa asalafu faxamala dalika bacduhum cala alcumuum qaar cumuumay ku xambaareen dagaal kastoo muslimiin ka dhexdhaco wahum man qacada can adukhuuli fi lqitaali beyna almuslimiina mutlaqan waana kuwii ka fariistay dagaalka muslimiinta ka dhexdhacay ka sacdin wabni cumar wamoxamed ibni maslama wa abi bakra fii aakhariina maca aakhariina iyagoo ku dhex jiro watamasakuu bidawaahiri almadkuurati ayay qabsadeen wagayriha axaadiidtan bay qabsadeen daahirkeeda huma ikhtalafa haaulaai kuwan waa isa sii khilaafeenoo faqaalat daa'ifatun waxay yidhaahdeen bilizuumi albuyuut guryaha waa in la joogo wa qaalat daa'ifatun bal bitaxawuli can beledi alfitani aslan qaarna waxay yidhaahdeen beledka fidnada ka jirtaba waa in laga guuro huma ikhtalafuu haddana way iskhilaafeenoo fa minhum man qaala qaar baa waxay yidhaahdeen idaa hajama calayhi shay-un hadday wax soo weeraraan oo min daalika kaa ah yakufu yadahu gacantiisa waa laabaya walow qutila habeen la dilo wa minhum man qaala qolana waxay yidhaahdeen bal yudaaficu can nafsihi nafsadiisa uu difaacayaa wa can maalihi wa can ahlihi naftiisa iyo maalkiisa iyo ehelkiisa waa difaacaya haddii lagu soo xadgudbo wa huwa macduurun waana macduur isagu in qatala hadduu wax dilo ou qutila ama la dilo wa qaala aakharuuna qolo kalena waxay yidhaahdeen idaa bagad daa'ifatun cala alimaam koox hadday imaamka ku gardarooto faimtanacat min alwaajibi calayha wixii waajib lagu lahaa dusheeda saarnaana ay diido wa nasabat ilxarba dagaalna ay oogto wajaba qitaaluhaa dagaalkeeda waajibayo muslimadba hadday doonto yacni ha ahaato wakadalika low taxaaraba daa'ifataani laba qola hadday diriraan wajaba calaa kulli qaadirin nin kasta oo awooda waxaa waajib ku ah dushiisa alakhdu calaa yadi almukhdi wa nasru lmusiib qofka musiibkae sawaabka ku taagan inuu u gargaaro kan gardaranee gefsanna gacantiisa inuu qabto wa hada qowlu ljumhuur buu yidhi qowlka jumhuurtuna kan waayo wa fasala aakharuuna kuwo kalena way kala sooceenoo faqaaluu waxay dhaheen kullu qitaalin waqaca beyna daa'ifatayni min almuslimiin dagaal kastaoo muslimiinta ka dhex dhaco xaysu laa imaama imaam aanu jirin iyadoo imaam uunan jirin liljamaacati muslimiinta iyadoon madax lahayn dagaal kastoo ka dhex dhaco falqitaalu xiina idin mamnuuc dagaalka markaasi waa mamnuuc wa tunazalu alaxaadiidu alatii fii hada albaab axaadiidta baabkan ku saabsan iyo wagayrihi calaa daalika lagu dejinayaa wa huwa qowlu lawsaaciy arrinkaana awsaaci baa qabo ayb qaala abariyu abari waxau yidhi wasawaabu an yuqaala ina alfitnata asluha alibtilaa wa inkaaru lmunkari waajibun calaa kulli man qadara calayhi fitnada asalkeedu waa ibtilaa munkarka in la inkiraana waa waajib qof kastoo awoodo faman acaana almuxiqa ninkii xaqa lahaa qofkii kaalmeeyo asaaba waa asiiba waman acaana almukhdia qofka gefsan qofkii u kaalmeeyana akhdaa waa gafay wain ushkila alamru arinka wain ashkala alamru arrinku hadduu ishkaal geliyo wax fa hiya alxaalatu waa xaaladda alatii warada annahyu can alqitaali fiiha haddii arrinku ishkaal galo xaq wax leh iyo wax aan lahayn haddaadan kala garanaynin waa markaas marka la fariisanayo laga joogaya buu yiri nacam marka ilaa aakhiri maa qaal marka hadalkan marka imaamu dabari waxaa ka soo raray ibnu xajar nawowi baa ka soo raray qurdubina waa ka soo raray tadkirada intaasoo imaam marka wax ay ka soo rareen waxaa weeyaan laabudda waa dul hadal ay dul istaageen weeyaan nacam naqliga a'imaduna waa ku kalsoonnahay nacam wax ay soo guuriyaan oo ilaa haddii kale casharaad wa mi-aad min annuquul oo ay a'immada ka soo guuriyaan oo ay dhici karto a'imo annaan kutubtoodaba hadda hayninba mafquud kutubtoodu ay tahay yaan aqbalnaa marka nuquushoodu waxaa weeyaan waa nuquul marka lagu kalsoon yahay oo yacni waxaa weeyaan nuquul aan ku kalsoonnahay yay noqonaysaa ayb sidaa daraaddeed marka halkan marka hadda waxaa ka muuqata dagaalkii fidnada macnayntiisu inay salafku isku khilaafeen oo yacni waxaa weeyaan awsaacina uu leeyahay dagaal kastoo muslimiinta ka dhex dhaco xaythu laa imaam jumhuurtoodana ay leeyihiin mar haddii muxiqi mubdil la kala garanayo dagaalka noocaas oo kale ah waxaa weeyaan qofkii muxiqa ninkii u gargaaray ee gacanta yacni mubdilka qabtay ka isagaana waxaa weeyaan fidno ma gelin ayb culamada qaarkoodna salafka qaarkoodna ay camimeen dagaal kastoo muslimiin ka dhex dhaco saddexdaa qaybood buu u qeybiyey marka qowlka owsaaci ninkii ijmaacoo kale ka dhigto ee yidhaahda halkaana ijmaacu joogaa ninkii khilaafana waa mubtadicoo sunnadii waa ka baxay isagay ka qaldan tahay nacam marka waxaan wax yar ku laabanaya marka saxaabada ka fariisatay dagaalka xataa dagaalkii muslimiinta ka dhexdhacay saxaabada ka dhexdhacay macnaha ay uga fariisteen muxuu ahaa marka iyaga laftirkooda macnaha dabari sheegayo weeyaan waxay uga fariisteenoo shubha ka gashay markay shubha ka gashayna asalku waxaa weeyaan in laga joogo oo xurmatu dimaa waayo asalkaasay marka iska qabsadeen ninkii marka muxiqii mubdil kala garan waayo inuu ka fariistuu leeyahay walidaalika marka sheikhulislaam markuu fitanka sheegayo juska sideed iyo labaatanaad shan boqol iyo konton ilaa shan boqol konton iyo kow tusaale wuxuu kaga dhigay waxau yidhi falfitanu fitanku mithlu alxuruubi alatii takuunu beyna muluuki almuslimiin waxaa weeyaan tusaalaheedu uu yahay dagaalada muslimiinta boqoradooda ka dhex dhaco wa dawaa'if almuslimiin dagaalada muslimiinta dhexdooda ka dhex dhaco maca ana kula waaxidatin min adaa'ifatayni multasimatun lisharaa'ic alislaam labada kooxoodna shareecada waa laasimaysaa nacam shareecada way iltisaamaysaa kuwana waa iltisaamayaan kuwana waa iltisaamayaan wax hadda gaaloobayna ma laha wax hadda yacni sharcigii iltisaamkiisi diidayna ma laha maca daalika ayaa dagaal baa ka dhexeeya boqortooyay ku dagaalamayaan kuwaasoo kale weeyaan buu yiri nacam mithlu maa kaana nacam ahluuljamal wasifiin wa inamaa qaataluu lishubahin wa umuurin caradat dadkii dagaalama marka shubah iyo umuur la soo gudboonaatay ku dagaalameen jamal iyo sifiin iyo kale ayuu ku sheegay marka taa hadda marka saxaabadu waxaa weyn iyagu adduunye uma dirireynin laakiin nin kastaa wuxuu islahaa xaq ama adiga ku taagan tahay labadooduna mid kastaa marka sidaabuu islahaa taana marka waxay keentay marka inay marka mid shareecada diidayna ma jirin dabcan oo shareecadu way iltisaamayeen labadoodaba sidaa darteed marka intii fariisatay waxay uga fariisatay ama marka hadalka ibnu taymiya aan dhamaystiraya waxa uu yidhi wa ama qitaalu alkhawaariji wa maanicii azakaah wa ahli daa'if aladiina lam yakunuu yuxarimuuna aribaa fa haaulaai yuqaataluuna waa lala dagaalamaa buu yidhi xaysu yadkhuluu xataa yadkhuluu fi sharaa'ic ilaa ay shareecda ka soo galaan athaabitata can inabiy sala allahu aleyh waali wasalam dad muslimiinoo lala dagaalamaa waa jiraanoo xaq lagula dagaalamaa ama imaamka iyo muslimiinta hala dagaalamaan ama qof yacnii saa'il isagoo ah lala diriro oo naftii kusoo xadgudbay iyo maalkii iyo cirdigii yacni haddii la yidhaahdo xilli kasta dagaalkii aan iyagoo nadaam jirin muslimiintoon imaam lahayn la dagaalamaa waa fitna haddii la yiraahdaa waxaa ka dhalanaysa nina inuunan maalkiisa difaacanin nacam dadka marka xoolaha haystee shirkadaha iyo dadka yacnii madaarista iyo jaamicadaha iyo wadankii ku yaallo in marka waxaa ka dhalanaysa hal qofna aan la difaacin oo tuugadu intay timaado iska daldalato nacam haddii xabad lagu ridana ay noqoto dagaal fidnaa uu noqdo taasoo kale marka wax odhanayaan male midaasoo kale tan kale waxaa iyadana meesha ku jirta sidoo kale oon ka marnayn maxay uga fariisteen yacnii saxaabadan ka fariisatay dagaalkan abulqaasim ateymi kitaabkiisa alxuja fii bayaani almaxaja juska labaad sabxada shan boqol konton iyo shan waxa uu leeyahay wa arsala caliyun radia allaahu canhu ilaa usaamata bni zayd cali baa usaamo usoo ciddirsaday alaa tuqaatilu macanaa usaamo raggii ka fariistuu ku jira dagaalka ogow miyaadan nala dagaalamaynin buu nala gelaynin dagaalka fa arsala ileyhi waa u cidiro yaa mawlaaya low kunta low kuntu fii batni asadin la dakhaltu macaka nacam haddii aad low kunta fii batni asadin libaax calooshiisa haddaa ku jirto la dakhaltu macaka waa kula soo geli lahaa walaakin hada shayun laa araahu laakin shaygan anuu ma arkuu yidhi yukhbiru annahu laa tasquu nafsuhu an yataqadama calaa amrin lam yatabayan cindahu waxa uu yidhi marka abulqaasim wuxuu sheegayaa uu sheegayaa in naftiisu aynan siinaynin inuu an yataqadama inuu u hormaro ou dhex galo calaa amrin arin lam yatabayan cindahu aanu cadaanin oon agtiisa ka caddayn annahu xalaalun inuu yahay wa fii dalika daliilun arrintaa waxay ku tusaysaa buu yidhi calaa annahu amsaka dagaalka wuxuu uga jooga lil ishkaali calayhi ishkaal uga jiray dagaalka dartiisa uga joogay walam yara fii dalika maa ra'aa caliyun radia allaahu canhu wixii cali ou arkayna ma arkin ayb ismana aynan ceebeynin maxamed ibnu maslama isagana waa u ciddiray cali baa usoo ciddiray oo waxa uu yidhi marka an yatiyahu inuu u yimaado fa abaa an yatiyahu waa diiday inuu u yimaado fa qaala ina anabiya sala allahu aleyh waali wasalama wuxuu yidhi nebiga acdaanii sayfan sayf buu isiiyey wa qaala qaatil bihi lmushrikiin mushrikiinta kula dagaal buu yidhi fa ida iqtatala almuslimuuna hadday dagaalamaan faati bihi faksirhu muslimiinta hadday dagaalamaanna jebi seefta huma alzam beytaka gurigaaga joog xataa ta'tiyaka maniyatun qaadiyatun intay kaaga timaado geeri adiga dhan kaa takhallusto ow yadun khaadi'atun ama gacan kaa gar daran fa qaala caliyun radia allaahu canhu cali waxau yidhi dacuuhu iskaga taga markaasuu wuxuu yidhi abulqaasim attaymi wa fii dalika daliilun arrintaa waxay tusaysaa buu yidhi daliilna u tahay calaa annahu ashkala calayhi alamr arrinka inuu ka ishkaal galay fa amsaka oo ka joogay wa tabaca wasiyata rasuulillahi sala allahu aleyh waali wasalam oo raacay sidaasoo kale cali ibnu cumar buu u cidiray markaasuu wuxuu yidhi falamaa kharaja ibnu cumar muctamiran jaaa caliyun radia allaahu canhu yatlubuhu fa qaala abuu cabdiraxmaan hal hunaa fa qaaluu inahu qad kharaj waa baxay baa layiri nacam meeshan ma joog waa iskaga tegay ibnu cumar waa ka carara meeshii markaasuu wuxuu yidhi wafii dalika daliilun calaa annahu amsaka lishubhati walilishkaali calayhi shubha iyo ishkaal korkiisa ku sugnaaday darteed buu dagaalka uga tegey nacam taasay daliil u tahay buu yidhi sidaasi la-eg sahlu ibnu xunayf yowma sifiin waxauu yidhi ayuha annaas ittahimu ra'ya ra'yiga tuhma fa inaa maa xamalnaa asyaafanaa haadihi calaa cawaatiqinaa fii amrin ilaa ashala binaa ilaa amrin nacrifuhu waxauu yidhi annagu ra'yigiina tuhma annagu seefaheenna ma anan xambaaranin tan ka hor ilaa yacnii seefaha ma anan saaranin deegta arrin uma aanan saaranin seefaheenna garbaha ilaa waa noo fududaanaya arrin aan garanayn unba u fududaanaya ilaa amranaa haadaa arrinkeenan kan a mooyaane markaas abulqaasim attaymi waxa uu yidhi fii haadaa daliilun arrintaa marka waxay daliil u tahay annahu ra'aa annahu laa yaxilu lahu an yuhriqa addima'a cala alishkaal waxay caddaynaysaa inuunan rabin inuu dhiiga daadiyo oo ku daadiyo ishkaal mas'ala ishkaal ku jiro arrintii oo dhan marka waxay isugu soo biyo shubatay marka wixii ishkaal ku jiro oo xaqiisa iyo baatilkiisa aan la kala garanayno mugdi ku jiro ee muslimiin ka dhex socdaa waa fidno wixii aan mugdi ku jirine iska cad iyagu fidno ma aha nacam nin muslim baa wuxuu qirsan yahay inay yacnii inay soo direen dad acdaa ul islaam ah nacam inay soo direen iyaga inuu wax u qabqabanayo iyaga inuu wax u dilaayo oo dagaalka ugu jiro ayuu caddeeyey nacam waana lagu yaqaanayo ficlan wa qowlanba oo dadka muslimiintu gataa nacam qofkii marka iska difaacay muslima marka si aan dhibaatada uunan ugu dhicin haddii marka la yiraahdo qofka isaga waxa uu ku jira waa fidna waa khalad nacam waana khatar si jamaaciya muslimiintii marka ma isku difaaci karaan oo dadkii yacni iyagoo sidaa loo ururinayo loo jeedo deriskaaga sidaasoo kale la yeelayo qofka mid hadduu difaaco fidna miyuu ku jiraa maya labadan qof kanaa gardaran waana la hubaa nacam oo midkan la qabsanayaa laga gardaran yahay nacam marka qofka inuu difaaco u leeyahay weliba haddii laasiyama gaal qofka uu kusoo xadgudbo waxaa waajib ku ah inuu iska difaaco saasaa fuqahada shaaficiyaduna ay leeyihiin nacam ayb haddii marka qof muslima uu yahay waxa kusoo xadgudbayaan hadduu rabo isdhiibi karaa oo hala dilo haddii kalena waxaa weeyaan maye waad isdifaaci karaa tan laakiin waaba ka duwan tahayba arrintaa nacam oo waxay uga duwan tahay arrintaa iyadaa qofkan meel kalaba loo sii wadaa nacam oo wax uu dembi ka galayba aanay jirin wax u dirsadayna aanay jirin nimanka saa yeelayana aysan yacni mas-uuliyadna aynan haynin marka qofka noocaas oo kalea marka difaaca la difaaco unsur akhaaka daaliman ow madluuman weeyaan nacam wixii dambe qofkan qaladaadka gaarka oo isaga uu leeyahay oo daatiga ah annaga waxba nagama gelin nacam labadan qof yacni midkan iyo kan yaa muxiqa yaa mubdila nacam ayb wixii kasii ratibma marka arrintaa kadib ee xadgudub ah ee qofka uu sii sameeyo de isagay dembi ku tahay waa laga celinayaa ka joog waa la dhahayaa nacam ayb dadka muslimiinta oo dhan bayna u taallaa arrintaa iyadaa nacam ayb wixii markaa kadib uu halleeyo hadduu isagii difaaciisa inta ka baxo wax laayo oo wax qaribo oo wax burburiyo waxaan laa-iq sharciga u ahayn oo samayn lagu kaalmayn maayo waa ka joog baa laleeyahay nacam ayb laakiin midda annagu aan ka hadlaynaa waa taas waay dagaalka fidnadana dawaabidda uu leeyahay saas weeyaan sidaas si la eg abuu nucaym al asbahaani kitaabkiisa la yiraahdo kitaabu alimaama ama alradda cala araafida isaga laftirkiisa waa uga hadlay meelo noocaas oo kale ah nacam haddii marka la yiraahdo wuxuu tilmaamayaa dagaal kasta oo muslimiinta ka dhexdhaca waa fidno waxaa ka dhalanaysa dadka dalamada ah ee ashraarta ah inay dhulka dhanba tamakunaanba nacam oo nin kastaoo musliman uu yira iga daa marka sidaa daraaddeed marka taas iyada marka waa taasa qitaalka marka fidnada ay sheegeen marka waa taa qofka isagu marka qowl mathalan qowlkii awsaaci ku qancay oo kale aqwaasha kale maaha inuu ka dhigo fidno inay marka tahay usuulu ahli sunna ay ka baxsan tahay inuu ka dhiga ma ah waa inuu ilaahay ka cabsadaa nacam ayb haddii isagu wuu ku qanci karaa qowl min al aqwaal ishkaal waa ka geli karaa shay laakiin qofkii usuushii ahlu sunnada waafaqsan haddana sidan masaladan uu arkaayo inuu ahlu sunnada uga bixiya ma aha nacam isaga iskama laha sunnada walal qitaalana ma aragno ayuu yidhi filfitnati fitnada lagu dagaalamana ma aragno khuruujkii marka dad badan baa hadda ka dhigta yacni diin ka dhigto oo meel walba uun markaa xabad un ka wado oo wax ay ku baxayaanna meel degan oo dad islaama wax gaalnimo cad hadda aan lagu haynin dad madaxoo yacni gaalnimo cad aan lagu haynin hadda kufri bawaax aan lagu haynin intay dab ka shidaan dhibaatooyin fara badanna geysto ayaa jiro nacam taana marka waa in laga fogaadaa dagaalka noocan oo kale qofku marka uu dagaal galayana waa inuu ku galo xujo cad nacam haddii ishkaal kaa gala iska daa shaki haddaa ka qabta daa shaki oo isaguna maahan yacni aan waxba ku dhisnayn lama rabee haddii shakigaagu diin uu ku dhisan yahay iskaga joog nacam haddaanu ku dhisa walal qitaalana ma aragna buu yidhi filfitnati fitnada dhexdeeda lagu dagaalamo wa nasmacu waan maqlaynaa wa nudiicu waan adeecaynaa liman wallaahu allaahu qofku alla u dhiibay amranaa taladeenna uu u dhiibay walaa nansicu yaddan gacanna ka siibi mayno min daacatin daaco gacanteennana daacada ka bixin mayna buu yidhi khuruujku sidaasoo kale inaan loo baahnayn imaam axmed raximah allahu tacaala wuxuu leeyahay waman kharaja calaa imaami almuslimiin qofkii ku baxo muslimiinta madaxdooda waqad kaana annaasu ijtamacuu calayhi kaasin imaamkaasuna ay dadku ku ijmaaceen ahlulxalli walcaqdiga waay dadku ilee kulligood ma wada garan karaan imaamka qofka muslimiinta hogaaminaya waxa looga baahan yahay kulligood garan maayaane waqad kaana annaasu ijtamacuu calayhi ay ku kulmeen dadkiyani ku kulansan yihiin wa aqaruu lahu bilkhilaafatina ay u qireen biayi wajhin ay wej kasta ay ugu qireen inuu madax yahay biayi wajhin kaana biridaa aw bilkhalabati ama waxaa loogu qiray madaxtinimadii dadku ka adkaaday faqad shaqa hada alkhaariju kan ku baxaaya marka faqad shaqa hada alkhaariju ninkan baxayaa wuxuu jeexay casal muslimiina muslimiinta ushooda dhibka oo muslimiinta u keenayana dhiigoodaa daadanayo cadowgoodiina waa qabsanaa marka dambe wa khaalafa alaathaara can rasuulillahi sala allahu aleyh ali wasalam ayuu khilaafay fa in maata hadduu dhinto alkhaariju calayhi midkaa baxay maata miitatan jaahiliya buu ku dhintay walaa yaxilu qitaalu suldaani suldaanka dagaal in lala dagaalaana ma xalaal aha walalkhuruuju calayhina ma bannaana liaxadin min annaasi uma bannaana faman facala daalika qofkii sidaa yeelo fa huwa mubtadicun mubtadic weeyaan calaa gayri sunnati waariiq marka arrintan sunnadaa looga baxaa waa inaad marka diin ka dhigataa inaan lagu bixin madaxda inay diin ku ahaato laalakaa'i baa werinaya aharka saddex boqol toddoba-iyo toban raqamka ayuu ku keenay sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunnati waljamaca markaasuu sii wadayo imaam axmed waxa uu yidhi wa qitaalu lusuusi waalkhawaariji dagaalka tuugada iyo khawaarijta jaa-izun waa bannaan yahay buu yidhi idaa caraduu lirajuli fii nafsihi hadday naftaada kuugu yimaadaan iyo wamaalihi ay ugu yimaadaan qofka falahu an yuqaatila can nafsihi wamaalihi naftiisa iyo maalkiisa inuu ku dagaalamo uu leeyahay wayadfacu anhaa wayadfaca canhaa inuu ka difaaco naftiisa iyo maalkiisa bikulli maa yaqdiru caleyhi wax allaale wuxuu awoodo ku difaacayaa bishardi laakiin al akhaf fal akhaf intii ninkan uu kaaga tegi karo yaad ku samaynaysaa walaysa lahu idaa faaraquuhu aw tarakuuhu hadday ka tagaan oy faaruqaan ma laha an yatlubahum inuu dalbo u raadsado nacam walaa yatabica aathaarahum raadkooda inuu raacana ma laha leysa liaxadin ila lilimaam taas imaamka unbaa iskaleh o wulaati lmuslimiin inamaa lahu an yadfaca can nafsihi ayuu leeyahay fii maqaamihi meesha uu jooga daalika wayanwii bijuhdihi anlaa yaqtula axadan dadaalkiisana wuxuu ku dadaalayaa qofna inaanu dilin isla mee raqamki hadda unbuu ku keenay laalakaai raximah llah ayb nacam marka daacada wulaaduna halkaabuu ku sheegay wanasmacu waan maqlaynaa wanudiicu waan adeecaynaa liman wallaahu llaahu qofka u dhiibay alla amranaa taladeenna walaa nanzica waanlaa nanzica inaanan siibin yadan min daacatin gacan inaanan daaco markaa ka siibin nacam wanatabicu asunata waljamaacata wanajtanibu ashuduuda waalkhilaafa waalfurqa wanatabicu aan raacaynaa asunata sunnada iyo waljamaacata aanu raacaynaa jamaacada muslimiinta wanajtanibu shuduuda shuduudkana waa ka dheeraanaynaa gooni daaqnimada waa ka dheeraanaynaa waalkhilaafa khilaafka waa ka dheeraanaynaa waalfurqata iyo kala tagga wuxuu leeyahay caqiidatu salaf waxaa ka mid ah ama usuulu ahli sunnati waljamaaca inaan sunnada iyo jamaacada raacno oo inaan sunnada nebiga alla inaan ku caabudno sunnadii rasuulka dariiqadii rasuulka sala allahu aleyh ali wasalam oo qofna aanu khilaafin nebiga caleyh salaatu wassalaam markaa sidaa leeyahy yani waa inaan iltizaamno dariiqi rasuulka sal ly slam abuu jacfar adaxaawina jumladan oo kale ayuu caqiidadiisa ku keenay nacam allana wuxuu leeyahy falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim ha ka digtoonaadeen kuwa nebiga arrin amarkiisa khilaafayo in cadaab xanuujiyo uu ku dhaco fitna inay asiibto ama cadaab xanuujiyo uu asiibo ku dhaco ayb marka fitnadana culimmada qaarkood ridda ayay ku fasireen ayb waman yushaaqiq irasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa wayatabic gayra sabiili lmu'miniin nuwalihi maa tawalaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiiraa sunnadan raacaynaa marka waxaa sunnada khilaafay oo aan sunnada raacin diinna ka dhiganin firaqa qaarkood jahmiyada muctasilada khawaarijta oo khawaarijtu sida ibnu xajar sheegayo waxaaba ka mid ahayd dariiqadooda sunnada inaynan qaadanin qur-aanka keliya inay qaataan jahmiyada iyo muctasilada iyo ashaacirada laftirkoodana waxa ay axaadiidta axaadiidul aaxaadka ama khabarulwaaxidka caqiido lagama qaato agtooda taana marka waxay ku tusaysaa inay sunnada nebiga aanay raacin oo weliba ay asal ka dhigteen ogow qofku yacni hadduu sunnada nebiga isagoo og inay waajib ku tahay haddana laakiin ka leexdo hadaynan yacnii waxaa weeyaan uun lagu gaalaysiin maayo taas oo yacni waxaan ujeedaa sunnadii usuushi ahlu sunnada kama baxayo way dhici kartaa qofka in meel uun sunnada uu ka khilaafo haddana laakiin uu is ogyahayo inay qalad tahay oo xaaraan uu ku dhedhex taagan yahay uu ogyahay amaa laakiin qofku hadduu dariiqii asalba ka dhigta in sunnada la khilaafo ee uu yidhaahda qabarulwaaxidku caqiido lagama qaato ee qur-aanka maahane axaadiidta nebiga lama qaato waxaasoo dhan marka waxaa weeyaan waa wax lagu qofka uu ku khilaafayo ahlu sunnati waljamaaca waxaa lamida dadka iyaguna yani nimanka aada quluwi ugu sameeyey tasawufka ayagana ee iyagu aaminsan ishaaraad iyo manaamaad iyo riyo iyo wax in lagu dhiso keliya oo axaadiidtan aan u jeedinba oo dhahayaan hebel adiga maxaad ka qaada aniga xadathanii qalbii can rabbi qalbigeyga rabbigeyga wax ka weriyaaba wax iiga sheegay marka idinkuna sanad dheer intaad martaanad nebiga gelaysaan nacam waa dalaal kaasna nacam ayb dadkan iyaguna dhahaya cilmulxaqa cilmu cilmu daahirka annagu waa ka baxnayo takaaliiftan iyo waxaan nama saarno cilmigeenna cilmulbaatin weeyaan waxeena waa kuwa iyaguna waxaa weya shareecada dhan iltisaamkeeday ka tegayan waaba ku gaaloobayaan taasoo kale nacam wanatabicu sunnata sunnadan raacaynaa iyo waljamaacata sunnadu marka waxay kaa badbaadinaysaa inaad khilaafka ku xumaato fa inahu man yacsh minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kathiira facalaykum bisunatii nabiga marka sunnadiisu nagu tirtirsiiyey xadiidka cirbaad ibni saariya wanatabicu sunnata waljamaacatana waa raacaynaa jamaaca marka maxaa la yiraahdaa jamaaca waa wixii xaqa waafaqaa la yiraahdaa nacam ayb ahlu sunna waljamaaca baa la yiraahdaa nacam jamaacadii marka waxaa waa wixii taabiciintii jamaacatu saxaaba wataabiciin waxay ku taagnaayeen in la raaco ayb ibnu mascuud baa wuxuu yidhi aljamaacatu maa waafaqa alxaqa wain kunta waxdaka jamaaca waa wixii xaqa waafaqo kaligaaba a ahaatide abuu shaamata almaqdisi raximahu llah waxa uu yidhi waxaytu jaaa alamru bilusuumi aljamaacati falmuraadu bihi lusuumu alxaqi waitibaacuhu meel kasta oo ay soo aroorto oo yani is-amrid lays amrayo in jamaacada la laasimo waxaa loo jeedaa war xaqa laasim baa laga wadaa ayb wa in kaana almustamsiku bihi qaliilan dadka xaqa haysta hadday doono haba yaraadaani aduu xaqa un laasim ayaa loo jeedaa nacam ayb sidaasi la eg waxaa weeyaan ibnu cumar baa wuxuu wariyey khadabanaa cumaru biljaabiyati meeshaabaa cumar noogu qudbeeyey ayuha annaas inii qumtu fiikum ka maqaami rasuuli illaahi sala allahu aleyh waali wasalama fiina waa idin dhex istaagay sidii nebiga noo dhex istaagay oo kale markaabuu wuxuu yidhi calaykum biljamaaca war jamaacada ku dadaalo qabsada wa iyaakum waalfurqa kala tagana iska ilaaliya fa ina ashaydaana maca alwaaxid shaydaanka halka ayuu la jiraa wahuwa min alithnayni abcad labana waa ka fogaansho badan yahay man araada baxbuuxata aljannati falyalzam iljamaaca jannada qofka rabo yani jamaacada ha laasima buu yidhi tirmidi baa xadiidkaa warinaya nacam axaadiidta sidaan oo kale aad bay u fara badan tahay man faaraqa aljamaacata shibran jamaacada qofkii taa ka faaruqo faqad khalaca ribqata alislaami min cunuqihi islaamkii luquntiisu ka siibay abuu daawuud baa isagana werinaya isnaadkiisuna waa saxiix jamaacada la sheegayana mid mucayanoo jamaaca hiblaaye maahne waa jamaacatu lmuslimiin imaamu shaatibi kitaabkiisa ictisaamkana ilaa macaani shan ah oo kale ayuu ku sheegay waxay isugu soo biyo shubanayaan marka ahlu cilmiga in la laasimo nacam la qabsado ahlu cilmiga ijmaacooda inaan laga bixin nacam taasay marka isugu biyo shubanaysaa ayb wanatabicu sunnata waaljamaaca sunnadan raacayna iyo jamaacada nacam taasowna qofku marka uu ku badbaadayaa halkan marka nacam wanajtanibu waan ka dheeraanaynaa ashuduuda gooni daaqnimada gaar inaan annaga iska ahaano waa ka fogaanaynaa buu yidhi nacam wlkhilaafa waalfurqa khilaafka iyo furqadana waa ka dheeraanaynaa ayb nacam alkhilaaf khilaafku waxaa weeyaan dabcan marka tanaasuca iyo dooda waa ka dheeraanaynaa ayb marka khilaafku ama tanaasuci iyo doodii laba u qeybsamaayo ikhtilaafu tanawuc iyo ikhtilaafu tadaad ikhtilaafu tanawuca waxaa weeyaan labadan shay ee laysku khilaafsan yahay labaduba adilay leedahay sifada aadaanka oo kale salliga nebigaoo kale amase waxaa weeyaan cibaaraadka unbaa kala duwan tafaasiirtaoo kale cibaaradaa kala duwan laakiin macnuhu meel unbuu isugu imaanayaa nacam amase shaygan baa afraad wuxuu leeyahay yacni waa caam oo afraaddiisu badan tahay ninba marka wuxuu ku fasirayaa mathalan cumum caamkaas afraaddiisii fardi ka mid a ayuu ku fasirayaa ka kalena fardi kale oo cumuumka soo hoosgelayuu ku fasirayaa waa isleeyihiin un tafsiirkooda wax dhibaataa ma kala laha maxaa yeele mid walbaa wuxuu markuu ku fasiraya caamkan fardi kamida markuu ku fasiraya cumuumka wuxuu u jeedaa xasri uma jeeda eh qadiyad mucayana ayuu rabaa inuu ku daaweeye maalan taasoo kalena tafsiirkaay ku badan tahay sheikhul islaam ibnu teymiya raximahullahna wuxuu ku sheegaa kitaabkiisa usuulu tafsiirka nacam marka khilaafku marka amaa ikhtilaafu tadaadka isagu ikhtilaaf caqiidada galo iyo ikhtilaaf yani fiqiga galo ayuu u qeybsamaa nacam qofka marka xaqa waafaqsan ee xaqa raaco oo isagu xaqa ku dheganaado kheyr buu kaga sugan yahay qofka isagu marka xaqa khilaafo ee dhinac marana waa laba nooc nin mucaanada waxaan u jeedaa ikhtilaafu tadaadka dhinaca caqiidada ancam tan saxiixa ninka ka qabsadaa xaq buu ku taagan yahay meesha qaldan ninka qabsadaana waa laba un mid ka mid a nin madax adag ee saaxiibu shubha ah ee isaga xaqa kasii jeedo kaa isagaa waxaa weeyaan ictiqaadkiisu ka kaa isagaa marka waawaa waxa ay firaqi ku dhumeen waana madmuum kan labaad waxaa weeyaan qof dadaalay oo baxhi sameeyey juhdigiisii bixiyey haddana masaladii ku gafay ama xaqii masaladu xaqay lahayd qeyb kaga gafay ka noocaas oo kale waa macduur sheikhulislaam ibnu teymiya waxa uu yidhi waalkhada'u almakfuuru fi lijtihaadi huwa fii nawcayi almasaa'il alkhabariyati waalcilmiya waxa uu yidhi khada'a xadiidkii nabiga sal ll ly slam ee hadduu ninka gafo mujtahidka laba ajar hal ajar buu ley haddii kalena labo waxa uu yidhi khada'a loo dhaafay ama yacni waxaan ujeedaa aayaddii qur-aanka iyadana ayd rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa aw akhda'naa khada'aas gefkaa la cafiyey ee la daayey qofku markuu iska yacni isagoo yani gefka noocaas oo kale la dhaafay wuxuu soo waxaa soo gelaya xataa ijtihaadka yani ku saabsan labada noocee masaa-isha nacam yani masaa'il alcilmiya caqaa'idka iyo masaa-isha kale intaba way soo wada gelayaan nacam oo la dhihi maayo qofka caqiido loogu cudur daari maayo sidaa la odhan maayo nacam xataa masalada caqiidada ah haddii uu ku gafo lana og yahay inuu ijtihaad ku bixiyey dariiqo wanaagsanna lagu yaqaanay masaladuu ku gafayna ay tahay masale caqiide ah dadaalna uu sameeyo mucaanid ounan ahayn macduur weeyaan laakiin musiib ma ahna ogow hal nin unbaa musiib ah qadaayaadka noocaas oo kale ah amaa ikhtilaafka fiqiga masaa-isha camaliyaadka la yiraahdo ku saabsan fiqigu ayaa isaga ikhtilaafkiisa ikhtilaafu tadaadka ah qolo unbaa sax ah yaa xaqa ku taagan marka inaad daliilka u dhawaato oo taa a ku dadaashid yaa lagaa rabaa qofkii isagana marka ayb caalim mujtahid haddii uu yahay masalada ku gafana de waa macduur qof hadduu yahay mutabica yani cilmiga raaci kara fahmi kara daliilkana inuu cilmiga meeshu daliilku meesha u dhow yahay inuu raaco yaa laga rabaa muslimka caamigana inuu ninka caalimkaa weydiiyo warkiisana uu taqliidsado yaa laga rabaa nacam ayb haddii aanu adilada iyo kala baaran karin oo aanu kala fahmi karin nacam taana marka waxaa weeyaan iyaduna waa taas nacam ayb marka waxa uu yidhi wa dafcu sadaqaati wanatabicu sunata waljamacata wanajtanibu ashuduuda waalkhilaafa waalfurqa khilaafka iyo furqada iyo shuduudkana waanu ka dheeraanaynaa buu yidhi وأن الجهاaد ماaض منذ بعث الله نبي صلى اه عل سلم إلى قيام الساaعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شhيء والxج kذلك waa soo mrnay وdفع الصدقاaتi tn kale iyadana waxaa muhima in la ogaado فرqada iyo تفرqa مسلimiintu ay kala tegayaan waa cdاab xaqiiqadu saas waay xadiidkii dheeraa nebiga slى الlه عليه aلي وsلم ansaar markii xoogaa ay wax galeen ee uu yidhi nabiga caleyhi salaatu wassalaam ee uu maqlay ee uu iskugu yeero ansaar ee uu yidhi miyaad yacnii alam ajidkum dulaalan soo idinma aanan arkin idinma helin idinkoo baadiyeysan fahadaakum allaahu bi alla soo idinku sababkeyga aniga idinkuma hanuuninin qaaluu allahu warasuuluhu amanu markaasuu wuxuu yidhi soo idinma aanan helin oon idinma aanan imaanin idinka oo isdagaalaya oo iskhilaafsan oo isnacab ilaahay soo quluubtiina isku sooma dumin aniga sababteeda iskuguma soo dumin qaaluu allah warasuuluhu amanu ixkaamulaxkaamka ibnu daqiiqilciid marka uu fasirayo markau sharxayo xadiidkaa waxau leeyahy waxaa laga qaadanayaa nicmat liimaan inay nicmooyinka ugu weyn tahay huma nicmat lulfa walmaxaba dadka inay isjeclaadaan oo isu soo dunmaan oynan iskhilaafsanayn oynan kala tagsanayn nicmadeeda ku xigto huma markaasaa nicmatulmaal oo imaanayaa bal maalka waxaa lagu bixiyaa in dadku ay mid noqdaan midnimadooda maal badan lagu bixiyaaba marka masalada qofka dhahayo dadka muslimiinta inay kala tagaan waa daahira sixiya waa qofaan jiro iyo caafimaad kala aqoonin furqaduna waa marad iyo cadaab ilaahay laga magan galo wadajirkuna waa wax khayr a weeyaanoo yacni nicmo alla waay wa allafa bayna quluubihim low anfaqta maa fi lardi jamiican maa allafta bayna quluubihim usuusha ahlu sunnadayna ka mid tahay sheikhu lislaam ibnu teymiya majmuuculfataawaha sida uu ku tilmaamayo jusaska hore nacam waxa uu leeya usuulu ahli sunna waxaa ka mid a dabcan dadka yacni wadajirkooda walidaalika muslimiinta marka waxaa laga rabaa marka qofka muslimkaa mas'ale aan furqo keeni karin ikhtilaafu tadaad aan ahayn inuu dadka ku kala geeya ma aha maalan mas'ale daliilku sidana noqon karo sidana noqon karo midiisuu rabaa inuu u tacasubo midii kale qofkii sameeyo ayuu mubtadic ku sheegayaa ka kalena kan buu mubtadic dhahayaa tan noocaasoo kalea waxay keenaysaa min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiica qofkaas isagaa furqada wado marka kullu xisbin bimaa ladayhim fariixuun ayuu noqonayaa dad badan oo dadka furqada waa uga digaynaa dhahayana iyagii ayaa muslimiinta furqo u keeno afar qof oo muslimiina meeshay joogto sunna ay ka faafayso furqo iyo wax lamida ayay geliyaan nacam oo waxaad arkaysaa yacni waxaa weyan masaa-isha masaa'il aada daqiiq u ah oo dadku aynan fahmi karina dadkii lagu wareerinayaa ilaa la yidhaahda marka masaa-isha taxasubka ah oo dadka lagu kala geeyaa noocay meeshay doonta ha ka timaado ama dad magac leh ama dad ayagu aan magac lahayn ha samaystaane marna ma fiicna ayb oo waxyaabaha marka taxasubka keenaana waxaa ka mid a diinta in daraf laga qabsado darafka kalena laga tago oo diinkii marka qoladaana ay darafkii kala qabsato darafkan ay ihmaaliso taana marka waa sheikhulislaam fataawaha juska koowaad meelaha meesha ugu horeysa muqadamada kadibba siyaabahaas ku sheegaa nacam waxaa iyadana sidaasoo kale ah dadka culimada ee macalimiinta ee dadka waxbaraya inay dadka taxasub geliyaan sheikhulislaam ibnu teymiyana wou sheegaa nacam ayb marka maxay tahay nin xisbiyadiina ka digayo haddana dhahaya sheikh hebel hal si gaara ha loo jeclaado wala khaasa ha la siiyo culimada dhammaantooda wala leh mu'miniinta wala leh si guud oo jacayl ayay leeyihiin waxaa jacayl khaasa siileh culimada oo dhan wasfiga culima wxileh culamaa u ahli sunna laakiin hal qof oo mucayana wala hala siiyo yacnii waxay tahay marka kooxdeenna kusoo biir waay nacam ayb marka waxaa taa loo arki waayey oo dadka qaarkood ay u arkayaan yacnii saxar qof indhihiis ku jira ay u arkaan iyadoo laftirkeeda waa taxasub kale nacam maxaa yeele waxaad jeceshahay koox un loo tacasubayo waay tacasubkuna waa taxasub nacam ayb marka taa taasna marka waxaa weeya wax ahlu sunnada dariiqooda ma ahan usuushoodana waxaa ka mid a furqada iyo kala tagga iyo taxasubku in ay yacni ka fogaadaan oo ay marka yacni qaataan muslimiinta yacnii wadajirkooda ayb wa dafcu sadaqaati sadaqada bixinteeda min asawaa'imi yacni laga bixiyo xoolaha foofo ilaa ulil amri loo dhiibo lagu bixiyo ulil amriga xaggiisa oo min aimati almuslimiin aimatu lmuslimiin ka midana xaq weeyaan oo caqiidatu ahli sunnay ka mid tahay iyadana wa dafcu sadaqaati min asawaa'imi ilaa ulil amri ayay ahaatee wa dafcu sadaqaati sadaqada dhiibiddeeda min asawaa'imi laga bixiyo xoolaha foofo ilaa ulil amri ulil amriga xaggiisa yay ahaatay min aimati almuslimiina ah ninka madaxda hadduu sakada ururinayo sakada isagaad siinaysaa ood u dhiibaysaa haddaan ururinayninna sakadaada adiga meel wanaagsan ku bixi haddaa intaad ninkii madaxda ahaa siiso isagu si kale ugu takrifalo mas-uuliyaddii adiga waa kaa dhacday waa sidaa weeyaan wannaasu dadkuna mu'minuuna mu'miniin weeyaan fii axkaamihim axkaamtooda wa mawaariihihim dhaxalkooda walaa nadri mawalaa yadri maa hum cinda allaahi walaa yudraa lama oga maa hum waxa iyagu ay yihiin cinda allahi ilaah agtiisa faman qaala qofkii yidhaahdo inahu mu'minun xaqan inuu yahay mu'min xaq ah fa huwa mubtadicun waman qaala qofkii yidhaahdo inahu mu'minun mu'min weeyaan cinda allahi ilaahay agtiisa fa huwa min alkaadibiin waa kuwa beenaalayaalka ayuu ka mid yahay waman qaala qofkii yidhaahdo innii mu'minun billaah ani mid alla rumaysan baan ahayna fa huwa musiibun waa nin musiiba wax asiibay xaqa asiibay halkan marka waxuu ka hadlayaa iimaanka istithnaha mas'alatu listithnaa buu ka hadlayaa nacam wuxuu leeyahay dadka mu'miniin weeyaan baan dhahaynaa xagga axkaamta qofkan mathalan shay mukafira ma ku dhicin wax gaalaysiyaa ma hayno ee dadka muslimiinta marka waxaan leenahay waa mu'miniin waa mu'miniin xagga axkaamta iyo xagga dhaxalsiinta amaa ilaahay agtiisa annagu ma ogin sababtoo waxa u qarsoon ma naqaano nacam walaa yudraa maahum cinda allahi ilaahay agtiisa waxa ay ka yihiin la garan maayo nacam oo ilaahay unbaa og taa iyada nacam ayb middaa mid waa taa marka iyadu oo qofkii waxaa dhici karta inuu daahirkii muslimka yahay qalbigan aanu ka ahayn baa dhici karta tan qalbiga marka annagu waxaan ogaan karna ma aha marka qofka mu'minka isaga waxaa weyan marka inuu yiraahdo qofkii marka axkaamta iyo xagga mawaariidta waa ka mu'min baan leenahay laakiin waxa alle agtiisa uu ka yahay aakhiro ama uu ka ahaanaya garan mayna annaga faman qaala inahu mu'minun xaqan fa huwa mubtadicun dadkiiba marka wuxuu kala sheegaya masalada istithnaaha masalada istithnaa marna waa jaa-is marna waa waajib marna waxaa weeyaan waaba xaaraanba nacam istithnana waxaa loo jeedaa qofka inuu yiraahdo anigu mu'min baan ahay saasaan rajayna mu'min baan ahay inshaa allah taasoo kale weeyaan marka masaladaa goormay marka xaaraam noqonaysaa marka nacam waxay xaaraam noqonaysaa qofku hadduu u yiraahdo calaa sabiili shaki iyada ma ahan shaki laakiin hadduu isagu shaki ula jeedo de markaas waxaa weyan ma banaanaba marna waa waajib bay noqonaysaa oo mashruuco marka waxaa weeyaan marka qofku uu leeyahay anigu mu'min baan ahay inshaa allah bimacnaa taskiyatu nafsi buu diidayaa inuu naftiisa ammaano oo waxaa weyan maxaa yeele iimaanku waxaa weeyaan waa ictiqaad qalbi afka wax looga dhawaaqo iyo jawaarixda camal laga sameeyo marka haddii qofku waxaa dhici karta ictiqaadkii qalbiga inuu haysto aslul iimaan iqraarkii inuu haysto acmaashii laakiin inuunan kulligeed la wada imaanin ounan dhammaystirin sidaa darteed marka adoo wax kaa dhiman yihiin haddaad tiraahdid mu'min baan ahay aniga dhammaystiran waxaa weye naftaadaad ammaanaysaa taa marka waa inaad joojiso waana midda uu sheegayo ana mu'minun insha allah baad leedahay marka haddii ilaahay yiraahdo ana mu'minun arju mumin baan ahay waa rajeynaya aniga nacam yacni xagga dhammaystirka iyo yacni waxaa weeyaan ashaaciradu ayagu marka istithnaha waa sameeyaanoo waa istihnoodaan oo mu'min inshaa allah waa dhahaan laakiin ayagu waxay u jeedaan hadda mu'min kaamilul iimaan waa ahay laakiin waxaan ku dhiman doonaanan ogeyn bay ka wadaan taasina ma ahan madhabka selafku sidaa ma ahan saa uma badnayn selafku nacam saa yacni bal sheekhul islaam wuxuu leeyahay wax selafkii oo laga hayaaba maba jiraanba nacam sidaasuu tilmaamaa marka qofku wuxuu leeyahay ana mu'minun inshaa allah markaa leedahay waxaan ku dhiman doono ma ogi hadda laakiin kaamilul iimaan baan ahay macnaheedu ma aha qofku haddabaa laga yaabaa inuunanba ahaynba kaamilul iimaan iimaankiisu mid kaamil ou yahay aanu ahayn yaa dhacaysa maxaa acmaasha lagaa rabo dhan lama wada imaanin wax kasta kama aadan fogaanin marka kamaalul iimaan shay waaye xaqiiqatul iimaan waa yacni kamaalul iimaanna waa shay aslul iimaanna waa shay kale waaye ogow tan marka jaa-iskaana waxay tahay calaa sabiili tabaruk un inshaa allahu inaad iska barakaysata iyo kale haddii qofka uu kala jeedo marka taasuu sheekhu ka hadlayaayo wuxuu leeyahay faman qaala qofkii yiraahdo inahu mu'minun xaqan mumin dhaba weeyaan mu'min dhabaan ahay qofkii yiraahdo fa huwa mubtadicun waman qaala qofkii yiraahdo inahu mu'minun cinda allaahi ilaahay agtiisa inuu mu'min ka yahay qofkii sidaa dhaho aniga ilaahay agtiisa mu'min baan ka ahay fa huwa min alkaadibiina buu ka mid yahay kuwa beenaalayaasha waman qaala qofkii yidhaahdo innii mu'minun billaahi baan dhahay anigu qof ilaahay rumaysan fa huwa musiibun waa qof yacni asiibay oo xaqii asiibay weeyaan nacam marka qofku in la dejiyo yacni sidaas weeyaan oo aan la dhihin yacni fulaan waa mu'min kaamiluliimaan iyo kan waxyaabaha taskiyaadka ilaahayna ou acmaal quluubna ay ku tacalluqdo marka in alla subxaanahu watacaala cindallaahi wixii annaga ma ogin laakiin wixii annaga dhexdeenna ah agteenna ah oo aan arkayna daahir ah kuwaas sida waxaa weeyaan qofkaanu mu'min buu ka yahay axkaamtaas mana aha in la gaalaysiinayo macnuhu qofkani yani qalbiga gaalnimo ku haystaa hadda laleeyahay nacam wabillahi towfiiq wsala allah wslm calaa nabiyina muxamed wcala alihi wsaxbi wslem